kulanka maanta ay yeesheen golaha wakiilada dowladda jubbaland ayaa ahaa u qariimidda hindisa sharciyeedka xuquuqda naafada ee xildhibaanada baarlamaanka dowladda jubbaland waxaa kasoo qayb galay kulanka golaha xildhibaanada baarlamaanka ee jubbaland shaqaalaha joogtada ee golaha wakiilada iyada oo kulanka uu goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland marwa cadar cabdulaahi juuraati wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland oo u waramaysay golaha wakiilada ayaa faahfaahin ka bixisay sharciga xuquuqda naafada oo ay wado wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland iyada oo maanta la mariyey akhrinta koowaad waxa ayna sheegtay inay ku howlan yihiin meelmarinta xuquuqda iyo sidii ay uga qaybgeli lahaayeen hay-adaha dowladda wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka iyo arrimaha qoyska waxaa la yaala sharuuc fara badan maadaama ay xaquuqul insaanka ay tahay waxaa u yaala sharciga gudniinka gabdhaha waxyeeleeya waxaa u yaala sharciga naafada waxaa u yaalla sharcigii caruurteenna waxaa u yaalla kii arrimaha qoyska iyo sharcigii xaquuqul insaanka marka maadaama shuruucdaas oo dhan annaga aan diyaarinayna ka wasaarad ahaan annaga waxaan rabnaa annagoo isla diyaarinay oo baarlamaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan aan soo wada marsiino kabacdii wixii aan isla afgarannay marka ugu dambaysana aan isla ansixinna haddii ala yidhaahdo horey waxaan idinkugu keenay sharcigii qoraalka ahaa ee gudniinka gabdhaha waxyeelaa nin fircoon waa nacay kelmaddaas inaan dhaho marka kaasaan maxay ahayday rabaa kaas waan soo wada marnay haddana golaha uu ka soo gudbay wasiirada idinku idinla yaalaa laakiin maanta asaga uma fadhino asaga waan yaro dibdhignay inaad kasoo fekertaan wixii erey bixin ah wixii maaragtay aad ku dari kartaan waxaad ka dhimi kartaan wuu idinla yaallaa idinkaa iskale jooska laakiin maanta waxaan u fadhino waxa waaye inaan maxay ahayday isla akhrino kii dadkeenna naafada ah oo aan ognahay inuu waddankeena ka dhacay dagaallo fara badan dad badan naafa yahay kuwa ootisim la dhaha oo carruur ah oo noo yaallaan oo sariirta saaran yihiin oo maaragtay sheeg aysan lahayn dhaqdhaqaaq iyo maaragtay magaciisi lahayn kuwa maxay ahayday waayeello ah oo ayagana sariiraha saaran kuwa naafo shaqayn karta ah iyo xaquuqdii ay laheyd na laga rabo qofka naafada ah ee lugaha ka go-an ee aqligana qaba ee gacantana ka shaqayn kara ama waxna qori kara waxna aqri kara iskuulna aadi kara shaqooyinka xafiisyada fadhiisan karana xaquuqdooda aan u raadinayno